إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay inuu ka daalay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay toddoba askari oo ka soo goostay ciidanka dowladda federaalk ee ku sugan magaalada baardheer ee gobolka gado kulan looga arinsanayo horumarinta xoololeyda iyo xanaanada xoolaha ayaa lagu qabtay degmada buulafullay ee wilaayadii islaamiga ah ee bay maamulka hiirshabeelle ayaa kordhiyey isbaarooyinka ay gaadiidka ku baaraan ee u yaala gobolkaas meydadka dad tahriibayaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka tuunis إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay inuu ka daalay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac hogaamiyihii ku caanbaxay goodiska boolo xooftada iyo bowda qaawiska ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa iminka asigoo ka dhigan waraba araxda ka jabay oo fadhi kudireere ah waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne waxaanuu sheegayaa inaanu taag u ahayn dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin shalay magaalada beledweyne waxaa safar diyaarad loo adeegsaday ku soo gaaray madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe maadaama dhulka aan la mari karin oo xarakada shabaabulmujaahidiin meelo badan oo ka mid ay ku sugan tahay inkasta oo labada nin waa madaxweynaha hirshabeelle iyo kan gobolka hiiraane khilaaf uu ka dhex jiro haddana waxay ka midaysan yihiin dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana cali guudlaaw uu doonayay inuu cali jayte ku dhiirigeliyo in uu dagaalka sii wado laakiinse cali jayte ayaa mikrofonka ku hormaray waxa uu sheegay haddii ay yihiin reer hiiraan in muddo ku dhowaad sanad ah oo ay ku jireen dagaalka ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku daaleen islamarkaasina iminka wixii ka dambeeya loo baahan yahay in cali guudlaawe uu la wareego waxaa aad nasiib wanaag maanta noogu ah anoo ku hadlaya dadkii aad ii idmatay reer hiiraan afkooda waa daalnay dagaalkii waa wadi weyne maanta madaxweynuhu inaad dagaalkaa uru bixiso ciidan horla u qortayaa iyo qolo bannaanka jirto noo soo xawishayaa dagaalkii waa dhaqaaji weyne inaad uru bixiso gacanta haddaabaad nala joogto maanta gacantaada ku celin dadku waxay ii yidhaahdaan markaan anoo hadlaya ee arkaan dadka meenta dagaalgiisaa ka tegaysaa war maanta madaxweynaha wuxuu idinku dhiibaye waa kaasi ogaada warkaa wuxuu ka dhignaa guudlaawow libaaxa dhegihiisa kuguu ogi cali guudlaawo oo ka jawaabaya warka cali jayte ayaa waxa uu soo qaatay mahmaha la micno ah fallaari gilgilasho kaagama harto soomaalidu waxay tidhaahdaa guddoomiyow usha madaxaada kugu jabo dabadkeeda lagama gambado cali jayte cusmaan ayaa dagaal ka dhana ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu bartamihii bishii juun ee sanadkii tega ka bilaabay walaayada islaamiga ee hiiraan waxaanu ku soo duulay deegaana shareecada lagu xukumayey waxa uu xilligaasi sheegayey in xarakada shabaabulmujaahidiin ay yihiin gabal sii dhacaya
gabalkaasu siduu u dhacay yaa baa shabaab u dhacay haddii alla idmo waadna arki doontaan waxaan idin leennahay haddaad markii hore bilaabi weydeen ood mar dhaxa ku soo biiri weydeen war waa gebagabaya hadda ku soo biira iminka waxaa ka soo haray raggii uu ku tilmaamayey gabal sii dhacaya asigana waa ka ku go'doonsan bartamaha magaalada beledweyne halka oo ay ku ilaalinayaan ciidamada etoobiya waxaase magaalada darafyada ka taagan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo asiga iyo intii la mid ah fursad ku gaadaya cali jeyte cusmaan wuxuu ahaa nin dhibaato ku haya qabiilka uu ka dhashay waxaanu dadkii ku qasbayay in ay dagaalka galaan asigoo xataa odayaashii dhaqanka ugu goodiyey in aanay xilalka hay doonin haddii aanay la dagaalamin shareecada islaamka odaga jiidda dagaalka ka maqan ee hiiraan jooga hadda ka horna waan sheegay mar labaadna waan ku celinayaa uma aqoonsan doono inuu odaya uma aqoonsan doono nabadoon inuu yahay uma aqoonsan ixtiraamkeenna nagama heli doono afartan sano ninkii gaaray jiidda dagaalka yimid ayaan reer hebel uga dhigaynaa aan duq uga dhigaynaa haddii alla haddii kale jiid dagaal kale soo buxiyo hogaamiyaal hore oo dagaalka hiiraan qayb kaga jiray ayaa horay u tegey sida madaxweyne xigeenkii hirshabeelle yuusuf dabageed iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe kadib markii ay qaateen qaybtii kaga soo aaday lacagtii shisheeyuu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka cali jayte qudhiisu lacagtaa qayb ayuu ka qaatay mar ayuuna dibadda u cararay oo dhowr bilood ayuu ku sugnaa dalka uganda bil ka hor ayuu soo rogaal celiyey oo uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana xarakada shabaabulmujaahidiin isku dayo uu sameeyena waxay noqdeen kuwa dhicisoobay beesha xawaadle oo cali jayte iyo kuwa la midka ay dagaalka geliyeen ayaa qayb ka mid ahu waxa ay la heshiisay xarakada shabaabulmujaahidiin halka kuwa kalena iminka ay hubka tiiriyeen oo wax dagaala aanay u soconin arrintaasna waxay culays ku noqotay hogaamiyaasha qandarasilayaasha ee shisheeyaha u shaqeeya ee cali jayte uu ka mid yahay
wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay toddoba askari oo kasoo goostay ciidanka dowladda federaalk ah ee ku sugan magaalada baardheer ee gobolka gado maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya toddoba askari ayaa kasoo goosatay dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa degmada baardheere ee gobolka gedo maamulka islaamiga ah ee gedo ayaa askartan isu soo dhiibtay kusoo dhoweeyey deegaanka shanqalow kana tirsan wilaayada gedo sida ay sheegeen askartan isku soo dhiibtay maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedow in ay ahaayeen askar tababar ku jiray waxyaabaha ay usoo goosteen ayay ku sheegeen in wax dhaqan diinta ku salaysan aysan ka jirin halkaa mid ka mid ah askarta soo goostay ayaa sheegay waxyaabaha ku dhaliyey inuu isu soo dhiibo uuna sheegay in mar mujaahidiinta al-shabaab ay soo weerareen markii xabadda ugu horreysay ay dhacdana ay godadkooda ku carareen dhibaatada meesha kala kulmi waxaa kamid a meesha ragga iyo naagaha lama ka lahaa raggioo dhan waa isku tag iyo dhan waa isku wadato sidaas darteed markaan la qabsi waaye ayaan dib u soo laabtay muddaani waxaan joogay lix toban beri weerarkii habeenkii u dambey dhacay xabadda hore markaa bilowtay godkan ku jiray sidaa u dhaca dhegtaleen ka maqlay dareenkayna cabsi unbaan aan nagalnay na gashay meeshaan ku dhimanen inay meel xun tahay ayaan ayaa cabsida nagu weyn ah waxaan u diri lahaa in ayagana meesha iyada inay meel fiican ahayn waa ogyihiin inay kasoo laabtaan ay u toba keenaan
mid kale oo ka mid ah askarta isu soo dhiibtay ayaa tilmaamay in xerada ay ku jireen ay ku rafaadsan yihiin ayna gaajo halkaa ku dishay xaradani oo xara fiican horta maahan wakaa xarado xara lagu ba'san waaye niba nolosha meesha ka jirta aad iyo aad u dhibadantay wakaa ciyaalka niba meesha gaajo aad ugu ba'san yihiin si guud waxaa u diri lahay intaa meesha isla joogin oo dhan inay meesha kasoo baxaan xarada ay mujaahidiinta soo dhiibaan anigoo maxamuud sharmaaka cabdulaahi maxamedoo degmada baardheer ka imaaday xerada edhisida ciyaalka dhibbow waan kasoo goostay murtadaynta waan ku qaldamay qaladna waa jiraayoo waa ku qaldama haddana waan kasoo noqdo qaladka isaga anigoo magacayga la yidhaahdo cali yuusuf cabdille ee ka imaaday degmada baardheero kana soo baxay xarada edhisiido naf iyo shaydaan ayayna ka ahaadeen rag dhallinyaro ayaa macnaha ayaa meesha ay igu riday bacdina wax badanaba jooginba saddex beri baan joogay inta aan joogayno yacni waa uun ka shakiyo waa isaga soo baxay waan ku arka onaga soo baxay unbaa jiro ugu dambeyn waxay ka warameen in maamulka islaamiga haygedu uu si wanaagsan u soo dhoweeyey walaayado aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen islaamnimada fiican dhammaantood waa u mahadnaqaya raggii meesha jiray waxaan u dirhayaa baaqitaan fara badan baan u dirhayaa oo sababtay tahay wixii aniga aan arkay oo indhahayga ku arkay oo yacni gaalnimada farada badan wixii ii bidhaama meeshii ka bidhaamay wixii kulley hadda waan ku dhex jiraan waxaan leeyahay dhammaantood ha ka soo baxeen meesha magaciisa afiim abrahan waa kasoo tegay xaaraha xarada baardheer sitaan ii dhisay dumay lix beri nafii shaydhaan ay u qaamaysanta waa kaa biyo kaa badan dadkaa baan ku qaalir meesha saan u malaynaya maya meel gaalo ka hor rusnaa u tegay halka haween dagaalkas dhacbes halkaas haween dagaalkas dhaca waxaan la kulmaniya oo habeenkaas waa sigin ciidamada dowladda federaalk ayaa ka firxanaya goobaha dagaalka kadib weerar joogto ah oo kaga imaanayay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee difaacaya ku dhaqanka kitaabka alle kulan looga arinsanaya horumarinta xoololeyda iyo xanaanada xoolaha ayaa lagu qabtay degmada buulafullahi ee wilaayadii islaamiga ah ee baay maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya
magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah baay waxaa lagu qabtay kulan looga arinsanayay horumarinta iyo xanaanada xoolaha kulanka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayadaasi ogaasyada iyo dhakhaatiir caafimaad oo qaabilsan daweynta xoolaha mid ka mid ah dhakhaatiirta goobjooga ka ahaa kulankan ayaa ka hadlay cudurrada faafa ee ku dhaca xoolaha iyo sida ugu habboon ee looga hortegi karayo cudurrada noocan ah oo la yidhaahdo infection disease cudurrada faafa waxaa looga hortagaa horta tallaal waxaa ugu fiican oo looga hortagaahi waa in la isticmaalo tallaal tallaalkii marka kii saxda ahaa oo tallaal marka la yidhaahdo oo cudur la tallaalayo ma ahan daawo cudurka neefka la daaweynayo waa bakteriyadii ama jeermiskii waxaan u naqaano cudurka keenayey oo lasoo tabar yareeyey ama lasoo dilay oo neefkii lagu tallaalayo markii neefkaas lagu tallaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey jirka xayawaanka waxa la yidhaahdaa antibody oo inuu dagaalamo oo isdifaaco neefkii wuxuu ogaanayaa cudurkan jira markuu ogaado jirkiisii ayaa dagaalamaya oo wixiiba dilaya isla markiiba kii soo gala bakteriyadii soo gashaba wuu dilayaa dhakhtar kale oo isna hadlay ayaa xoololayda kula taliyey in neefka xoolaha ay ka saaraan marka lagu arko cudur oo dhinacay u karantiilaan Ee, dadka reer baadiyaha xoolaqatada ah waxaan leeyahay marka cudurka ay neefku arkaan qanada ku arkaan horta waxaa muhiim ah neefka in la karantiilo oo xoolaha laga dhex bixiyo qodobka koowaad waaye tallaabada koowaad in qof qaada laga rabo ilaa cudurada cudurro faafo waaye way isu gudbinayaan xoolaha marka neefka in laga dhex bixiyo xoolihii kale oo meel gaara lagu xiro lana siiyo isaga laftiisa waa qodob loo baahan yahay qodobka labaad reer baadiyaha xoolaha biyaha ka reebaan markii ay qarar ku arkaan ama fidyo wax lagu sheego biyaha ka reebaan in biyo la siiyaa la rabaa oo la waraabiyo ana karantiilo la kala fogeeyo xitaa maxaan ku rahdaa meel isku dhow xitaa aan lagu kala oodin kan jirin meel gaara la geeyo kan kale geeska kale laga geeyo maxaan ku rahdaa moorada dhinacaas waa karantiilkii waaliga wilaayada islaamiga ah ee baasha xamse abu jacfar oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa ka jeediya kelimad kooban maadaama nicmo ilaahayna siiyayo ilaahay lay isin siin abuur wal ancaama khalaqaha lakum isinba siin abuursan dheebsataan oo ingmana facadsatan isin siin abuur ilaahay lay maylaa budaha qaabka ingmana facadsada fadni kii xanuunsan lan daawaye fadi ini mar- marar badan laku talada laka tawjiihii ummata dadka dhagna geeljirama wada nagda koran waana wal ambaahanyi wal ambaahan malku wada maaramo geeljirana may wada nagda kor may suuragal ah dadka reer magaalka ahoo beled rooga ah een ugaasiidaba ka jareena akhyaarta kale haato langeel baadiyahda inay daagaan ani isku yiri maan langmi to toosba rooga oo dhaqaalaysada iyo langmi lanka darsada qaraabe inka darsabab langeel doorka inay ka jarna hebel oo sida hob leer lamaad oo roogday lang ada gaalba intaa ogayaan kale labaad oo roogday sideed oo roogday kaliya marka waa nicmo ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala wilaayada islaamiga ah ee bay waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo ay soo dhoweeyeen bulshada ku nool wilaayadaasi
mahadsanid maamulka hirshabelle ayaa kordhiyey isbaarooyinka gaadiidka lagu bartay ee gobolkaasi yaala madaxda maamulka hirshabelle ayaa bilaabay inay isku qabqabsadaan isbaarooyinka xaddaafka ah ee gobolkaasi ay dhigteen iyadoona mas-uuliyiinta maamulkaas ay isku eedeynayaan inuu midba kan kale kusoo kordhiyay isbaarooyin hor leh cabdikariim nuur xuseen waa la taliyaha madaxa maamulka hirshabelle wuxuu ka hadlay isbaarooyinka dadka lagu bartay ee kusii kordhaya maamulkaas wuxuu xaqiijiyey in isbaarooyinka ugu badan ee yaala gobolka hiiraan ay u yaalaan guddoomiyaasha gobolka iyo sidoo kale kuwa degmooyinka marka laga yimaado isbaarooyinka yaala beledweyne buulo barda iyo jallaqsi wuxuu dhanka kale sheegay in degmada matabaan ay tahay degmada ugu daran oo ay yaalaan isbaarooyinka taasi oo u taallay guddoomiyaha degmadaas
hirshabelle maalmahan waxaa soo cusboonaaday jidkii ka imaanaya gobolada dhexe oo soo marayay hirshabelle oo ilaa iyo soomaalida soomaalida isku xiraya ayaa xoogaa broblem ka jira dhinaca hiiraan jidadkii oo dhan baa qolo walba isbaarigoona ugu dhigatay walaal kuwa lasoo kordhiyo waaye kuwa lasoo kordhiyo waaye midda hadda ugu daran waxay taallaa matabaan degmada matabaan ayaa maamulkii degmada joogay waxay hor dhigteen baabuurtii jidkaas marayso galmudug iyo ka korba ka imaanayso ilaa xamar iyo usoo jeeday iyo goboladan dhexe oo dhan ayay horka istaageen iyagoo dhahaya calashan maadaama canshuurtii barasaabka gobolka uu leeyahay anaa gooni u qaadanayo calashan annagu waa inaan halkan ku qaadana maamulka maamulka maamulka naftirkiisa maamulka degmada dhig magaaladii beledweyne dhowr isbaaraa la dhigay oo maarata calashan maamulkii dhexdiisa matabaana midaa la dhigay tii matabaana marka baabuurtii ka imaanaysa gobolada dhexe ama ka kor ka imaanaysa ku xayiran ayagoo raba inay ka qaataan dhaqaale inay ka qaataan dhaqaale aysan bixi karin dadka ganacsatada ama dadka masaakiinta ee jidka ku safraya markay dheheen lacagta ma bixi karnana waxaa la halkaasaad joogaysaan dhowr maalmood ay hadda baabuurtaas meesha ku xayiran yihiin lacagay ku haystaan lacagay ku haystaan lacagay ku haystaan maamulka hirshabelle ayaa ku dhisan isbaarooyinka xaddaafka ah ee u yaala gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale kan hiiraan dadweynaha ayaana aada dhibaato ugu qabaa warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meydadka dadtahriibayaal ah ayaa laga helay xeebaha dalka tuunis afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa xeebaha dalka tuunis laga soo saaray meydadka ugu yaraan afar iyo toban ruux oo tahriibayaal ahaa kuwaasi oo badda ku qariqmay ciidamada ilaalada xeebaha dalka tuunis ayaa waxay sheegeen inay wadaan howlgalla lagu baadigoobayo dad la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin xeebaha dalkaas kuwaasi oo tahriibayaal ah lama aqoonsan dalalka ay sida rasmiga ah uga soo jeedaan dadka tahriibayaasha ah balse waxa ay warbixinadu tilmaamayaan inay u badan yihiin dad afrikaan ah labaatan howlgallo iskuday tahriibinah ayay madax dalka tuunis sheegeen inay fashiliyeen kuwaasi oo doonayay inay ka gudbaan xeebaha dalkan hal habeen oo qura ayaa gacanta waxaa lagu dhigay siddeed boqol iyo shan ruux warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacada islaamiga alfurqaan oo inaga intaa